hoyo hawaayin hawaala loobin hoyo hawaayin labada waalid hoyo hawaayin war dheere ahaabee hoya hawaayin waxsiiska hooyo hoya hawaayin walaala dhowra hoyo hawaayin hawaala loobin mageli baaro horay manaaskiibaa gobnohobay gobnoobood geedalka waahayday maababaa socdaalay socdaaloo sodoon maqnaaday
caruuray assalaamu calaykum sheeka sheeko caruuray sheekadan waxay ku saabsan tahay isagoo bilaadan ku dayacay siraha waxaa jiri jiray nin iyo xaaskiisa waxay joogeen tuulo yar tuulo yar ayaga ku wada nool ninka wuxuu lahaa beer beertiiba wuxuu ka dhex helay maalin asagoo jooga beertiisa dahab dahabkii markuu ku dhex helay beertiisa wuu soo qaatay dahabkii xaafadda ayuu keensaday xaafadda markuu keensaday wuxuu isiri haddee islaantaad u sheegta amay kaa sheegtaa hal sir u dhiibo inay sheegaysa ku ogow hal ukun buu soo qaatee sariirta oo jiifanaya habeenkii keensaday habeenkii markuu seexday wuxuu dhigtay barkinta agteeda ukunta subax marka kasoo kaceen wuxuu soo qaatay ukuntii wuxuu xaaskiisa waxaan kaa qirinayay sir sirtaasoo raba inaan kuu sheego inta isla joogna sirtaan kaa qarinayay maanta ayaan kuu sheegayaa ii sheeg waan kaa aqbalayaay wuxuu yidhi waxaan dhalaa habeen kastoo hal ukun cidnabaha u sheegin ammaano ayay kuu tahay haye ayay dhahday laba habeen marka iscelisay habeenka saddexaad way isceli weysay maalinkii saddexaad marka isceli weysay waxay tagtay dariska waxay tiri walaalay ninkii habeen kasta wuxuu dhalaa xabad ukuna ee cidnabaha u sheegin ammaano ay kugu tahay maamadii dariska way isceli weysay iyadana waxay tagtay dariska kale waxay ku tiri ninka heblaayo heblaayo wuxuu dhalaa habeen kasta laba ukun iyadana laba maalin marka isceli weysay ee cidnabaha u sheegin bay tiri laba maalin laba habeen marka isceli weysay waxay tagtay dariska kale waxay tiri heblaayo wuxuu dhalaa heblaayo ninkeeda saddex xaba ukuna habeenkii dhalaa ee cidnaba u sheegin ammaana kugu tahaye sheekadiisa usii socotay usii socotay boqol bay gaartay boqorkii magaalada bay gaartay boqorkii magaalada wuxuu yidhi ninkaa halay soo qabto ninkii marka isagoo galabkii kasoo caraawayo beertiisa ayaa jidka dhexaa lagu qabtay waa lasoo waday boqorkaa loo keenay war saas maxay ku dhacdou dhahay wuxuu dhahay boqorow aniga si aan walaxaan kuu sheegaya ama iga qaadanaysaa maya uu ku yidhi wuxuu yidhi beeraa lahaa beertii ayaan waxaan ka dhex helay dahab dahabkiiyaa guriga keensaday waxaan isdhaa naagtaada hal sir ku tusaalee haddaad dahabka u sheegtid amay kaa sheegtaa ee halkaan sir ku tusaalee halkii siran u sheegay halkii sirne magaalo dhan ayay kala gaartay marka waxaan idin leeyahay aragoo yaa dumarka sir lagu aaminin caruuray halkaa ayay sheekadan ku eg tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu caruurta markay yaryar yihiin ilmaha yar ee hooyadu ay dhasho waxaan u akhrinaa hees leelada hees caruureed ama geeraar
sidii bilaney bil dhalatay sidii biyo loo haraaday sidii burcad loo basaasay sidii guuguu la yeedhay sidii godliyo miyaradii sidii guun wiil ku curatay miyaan kugu goohay gacalo hobeeya hobeeya hobeeya hobeeyadu hadalba maaha caruurta lagu habaaye oo caruurta lagu sabaaye sabaa lagu seexiyaaye hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya dhammana wiilkahaygiyowa sadkuu rabbi kaheenayowa oo kiiyaan sugahayayowa hobeeya hobeey hobeeya adoo geel dhalay la jooga hoyo adoo laba go iyo shaadhleh adoo gaaladii gumaaday hoyo adoo qori garaba ka haysta anigu gaboobo gahaadhi mayo